barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban efamyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
waa salaasaa bisha maaraj waa sideed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay nin dhallinyaro ah oo buu ka qoray duruufaha adag ay ku sugan yihiin carruurta derbi jiifka ahi mar waxaa laga yaabaa qofku inuu dembishiifka kaga soo biiro hooyadii aabihii oo kala tegey mar waxaa laga yaabaa in ay dhibta uu kaga soo biiro in hooyadii ay dhimatay ama aabihii uu dhintay waalidkuu waayo marka sheekooyinka ku jira ayaa muujinaya ee, dhibaatada uu la kulmo ee, dembishiifka dayacan ee ee, ee cillada jiifa sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimona waxaa ka mid a dha warbixin ku saabsan dhaqashada geela weliba geela waxaynu ka ogeyn isaga oo baabuurta ka dida haatanse waxaa suuragala inaad magaalooyinka ku dhex aragto geel iyo gaadiid isdhex qaadaya
gaariga raashinka u geynahaya oo u istaagahaya golaha u gelahaya ee, iyo ee, midka caanaha kasoo qaadahaya subaxii oo asna golihii dhexdiisa laga istaarah waxaas ayuu ku ilbaxay haddana waa iska yimid geeli baabuurtii uu iska dhex maraya hadda magaala dhexdeeda mana ka dadahay wax didmaa ma jira ma sameynay
dhinacii suugaanta ayaan iyaduna barnaamijkeenna duhurnimo ka maqnayn bal haddaba bidhaanquru kama baaqan karaye yeysiiya laba baal aan maanta boodo baritaba la jooge ee berritaba la jooge maxamed bike heestiisaasina goordho ayay maxamed ay noo soo socotaa qodobadaas iyo kuwo kaleba dhe- dadkina dhegaysanaya waxay kaga bogan doonaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hogaamiyaasha midowda yurub ayaa talaadada maanta sheegay inay gaadheen heshiis laga yaabo in kumanaan qaxootiya yurub laga soo celiyo oo turkiga la keeno waxay sheegeen in kalsooni fiican ay ku qabaan in heshiis buuxa laga gaadhi karo shirmadaxeed toddobaadka dambe dhacaya bilo dhowra oo la isku maandhaafsanaa iyo weliba muran u dhexeeyey xubnaha siddeed iyo labaatanka ee midowda yurub ayaa ugu dambeyn hogaamiyaashu ay sheegeen in turkiga ay la gaadheen heshiis qoraya in dad in dalkaas la siiyo lacag uu ku taageero qaxootiga waxaa kaloo heshiiska ku jira in dadka turkida ah loo fududeeyo fiisaha yurub iyo weliba in la dedejiyo wadahadallada uu turkigu kaga mid- kaga mid noqonayo midowda yurub laba sano kadib markii la waayey diyaaraddii maleeshiya ee duulimaadkeedu ahaa saddex boqol iyo toddobaatan ayaa ilaa haatan macluumaad sugan aan laga haynin meesha ay jaan iyo ca- cidhib dhigtay arrintan ayaa su-aalo badan ku reebtay maanka bahda duulimaadka hawada ilaa wakhtigan lama helin wax ku saabsan ama xog ku saabsan burburkii diyaaraddaas iyo weliba hadhaageedii inkasta oo baadigoobku uu ilaa haatan ka socdo badda koonfureed ee dalka hindiya
duurnimo wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington ismaaciilow Mm.
maanta geel baa lasoo hadal qaaday de Hay.
xa- xayawaankii sixirka ahaa ee soomaalida Hay.
caanihiisa hilibkiisa dhaqashadiisa waa xayawaan laga wareeray haye cilmi baadhis oo ku socota le xitaa waddamadan reer galbeedka ah oo caanihiisu inay waxyaaba badan dawo ka yihiin aad iyo aad waxaan maqlayaba super foodka lagu daray caanaha geela waa arrin yaab leh xitaa marka cudurrada qaar sida autismka iyo waxyaabahan hadda laga cawdo caruurta soomaalida ee maraykanka u badan ayaa laleeyahay australia laga soo sheegay cilmi baadhayaal inuu laga yaabo inuu dawo u yahay laakiin weli baadhis baa ku socota arrimaha kale xusida mid waxaa ka mid a geela dunida ku nool marka la qaybqaybiyo intiisa ugu badan macnaha markaa dee in ku dhow kala badh soomaali baa leh Ha, meelahay doonaanba macnaha deegaanada kala duwanba ha ku sugnaadeen waan gartay marka adigu waa waa waa astaanay soomaalida caan ku tahay marka warbixintu maxay ku saabsantahay maxamedow horta aan ku weydiiyey weligaa geel ma dhaqat ma dhaqday
maxamedow xataa waan maalay Eh, anigu haddaba bulsho beeraleyan ka yimid oo Eh, waayahay eh, duleedka magaalada Kaal- gaalkacyo ismaaciilow gobolka mudug waxaa geel ku dhaqdaa nin dhallinyaro ah haddaba waryaheena gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa booqday xero geelaasi lagu dhaqdo cabdiwaaxidna warbixintan ayuu nooga soo diray
dhaqashada xooluhu waxa ay ka mid yihiin lafdhabarta nololeed ee nolosha miyiga iyo magaalooyinka waxaana jira dad badan oo ka ganacsiga xoolaha ka sameeya dhaqaalo fara badan halka dadka miyiga ku haysta xoolahana ay ku qabaan dhibaato iyo dheefintaba inkastoo xoolo dhaqatadu xoolahooda ay u heli jireen goobo daaq wacan leh oo xooluhu ay ku nasqabaan amaba ay jireen meelo daaqa loo diido xilliga jiilaalka si loogu baxsado balse hadda taa ma jirto waxaasoo idilna waxaa bedelay in martisoor loo sameeyo neefkii xoolaha ahaa oo galley iyo masago loo kariyo mahad cabdulqaadir shiikh waa nin dhallinyaro ah waxa uu tiro xoolo ah oo u badan geel ku haystaa duleedka gaalkacyo waxa uu iiga sheekaynayaa faa'iidooyinka lagu qabo xilligan xoolaha geelu faa'iidooyinka uu leeyahay waa aad bay u badan yihiin dhibka waa laskaga baxshaa diyooyinka haddana gaadashadiisu waxay leedahay lacag badan oo faa'iido ah wuu leeyahay geelu markii neefka geela ahi la iibsho wuxuu leeyahay lacag badan ayuu leeyahay oo oo oo faa'iido badan leh oo wax kuu qabanaysa markii aad suuqa geysa canihiisa suuqa usoo iib geeyaan haddana eh, geelu waqtigii hore iyo hadda wax weyn ayaa u dhexeeya oo isbeddel ah haddii dadka un la marti soori jiray hadda waxaa ku soo kordhay xoolihii waa kan mahad oo sheekadaasi sharaxaya martisoorka eh, ku kordhay waa geelii oo loo karinahayo raashin geley oo loo sameynahayo in la siiyo raashin haddana iisoor rtiga anugu maanta ayaan soo jooga makhaayad ayaa dhacday Een, n- n- neefka geela aan wato iisoo soor anigu maanta ayaan soo joogay meel makhaayada oo micnaha cid cid buu ku soo hoyday qofkaas qofkaas haa cid ayuu kusoo hiday marka wuxuu yidhi anigu maanta ayaan soo joogay tu- tuulo soo harsaday oo wax soo laqay laakiin ratiga iisoo soor neefka aan wato iisoo soor mahad ayaan weydiiyey dhibaatada lagu qabo xilligan dhaqashada xoolaha xooluhu eh, marxaladaha dhibaatada waxaa ka mid ah xooluhu way tegahayaan waqtiga dooga oo kale way tegahayaan markaas waxay u gelahayaan dad kale te- oo oo ay xa- ay xurguf idinka dhexayso haddana dadkaas ayaa xoolihii ka haysanahaya waa la isku qabsanahaya qof ayaa ku dhimanahaya ama ka badan baa ku baaba'aysaba geelaas oo horinta ayaa ka kacaysa dhibaato badan oo masana waa wax soo jireen oo dhaqanka soomaalida aada u baahsan ilaa muddooyinkii colaaduhu ay jireen aan laisu gudbi karin oo markii roob ay tahay aan loo gudbi karin markii eh, sidoo kale jiyaal noqoto cunto aan loo dooni karin xoolihii ay noqonayso inaad meeshiisa ku siisid badar oo meeshiisa aad ku beeshid raashin ugu karisid ayay noqonaysaa xilliga jiilaalka iyo xilliga roobka xilligee dhibtu badan Eh, waxba waa si roobka hadduu kaa go-o oo roobku ka galo oo ka da-o waddan kale cola- colaada way ku qasban tahay in xoolahaagi la dhaco a- a- ama lagugu dilo xilliga jidaalkana waa waa reedi waa u badanta waa waqtiga taaganaha ah oo markasta dadka isku geysa roobkana waa isku geeya jidaalkana cuntada ayaa isku geysa dadka oo cuntada baadkii dhul ka baxay ayaa baa isku geynaysa haddana roobka hadduu galo meel furan waa la guurahaya ama xoolaha kaa tegahaya oo kaa baxsanahaya markaas ayo raadkiisi aa ku dhacdina waa laisku qabsanahaya waqtigaas waxau keenahayaa in lagu baaba'o oo geelaas eh, dad badan uu ku dhinto isbeddelka dabeecadeed ee ku yimid dhaqanka miyiga ee dhaqashada xoolaha waxaa ka mid ah in gudaha magaalooyinka ama meelo aan sidaasi uga fogeyn lagu arkayo xoolo badankood ah geel oo xerooyin xayndaab dhagax ka samaysan lagu hoynayo mahad ayaa sharaxaya isbeddelkaasi waqtigan iyo waqtigii hore xoolaha wax weyn ayaa iska bedelay haddeer xoolaha waxaa lagu xareeyaa mm, geel iyo ari intaba waxaa lagu xareeyaa eh, miisaaniyaddu waxay u badan tahay geela oo lagu xareynaya xero dhagax ah oo loo dhisahayo xero dhagax ah Eh, haddana soo gelitaanka geeli magaalada ayuu soo galay wuxuu daaqay dhirtii magaalada dhexdeeda ayuu ku jira waxaa arkaysaa geeli oo ku jira magaalada geerashiyadii magaalada ku dhex yaallay oo dhex iska dhex marahaya magaaladii dhexdeedii jooga Eh, markaasna waqtigii horena xooluhu magaalada way ka dheeraayeen Eh, waxaa waqti waqti meel hawda iyo wa- dhowr sac meel loo socdo ayaa lagu tegi jiray haddase magaalada ayaa kaaba yimidba xooluhu oo iskaga soo xaroonahaya dhaqanka magaalada dadka ka raacsan
xilligii hore magaalada xooluhu markii meel u dhow la keeno way didi jireen baabuurtu way ka didi jireen marka hadda did iyo midna male maya ma kama didaan way baabuurta waa la seexdaan xooluhu waana ag istaagaan oo dhex fariistaa geelu waa dhex fariistaa baabuurta oo la dhex dhigaa baabuurka sida loo sii wado ayaa gaariga geela la dhex dhigaa marka wadooyinkii kama didahaya marka waxaana u keenahaya mooshinkaas markasta waa midka raashinka u geynahaya gaariga raashinka u geynahaya oo u istaagahaya golaha u gelahaya eh, iyo eh, midka caanaha kasoo qaadahaya subaxii oo asna golihii dhexdiisa laga istaarah waxaas ayuu ku ilbaxay haddana waa iska yimid geeli baabuurtii uu iska dhex maraya hadda magaalada dhexdeeda mana ka didahay wax didmaa ma jiraan ma sameynaya mahad sheekh ayaa dhallinta ku booriyey dhaqashada xoolaha waxaan intii eh, dhallinyarada ku baraarujinayaa boqolkiiba sagaashan eh, inay wax qabsato dadku eh, waa heer fiican oo la gaaray neef keliya qofkii iibsado hadda geel ah ama laba neef saddex neef oo geela iibsado oo uu karsado raashin cunto eh, caano badan ayuu ku helay waxaas iyaga um, dadkiisii noloshiisii iyo dadkiisii waa kafeenaysaa marka eh, waxaan leeyahay dhallinyaradu eh, haka- way uga bixi karaan eh, eh, ba- eh, baahida jidha iyo eh, baagamuddada way uga bixi karaan saas ayaan leeyahay anigu duleedka gaalkacyo waxaa lagu xanaaneeyaa xoolo fara badan waxaa biyo iyo baad looga qaadaa magaalada halka xoolo dhaqataduna ay caanaha u iib keenaan suuqa gaalkacyo ha yeeshee soo dhowaanshaha xoolaha magaalada ayaa sabab u ah abaare isxigxigay oo miyiga mudug ka dhacay iyo colaadaha kala dhaca geela ku salaysan oo miyiga inta badan ka jira cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijka dhallinyarada maantay v o a gaalkacyo
aad u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo xubintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya washington cumar yuusuf axmed oo ku magac dheer cumar shaafi waa wiil arday ah oo dhallinyaro ah wuxuu ku soo bandhigay magaalada boosaaso ee puntland buug uu ka qoray ee, darbijiifka wuxuuna ugu magacdaray ama buugga ugu yeedhay danta derbijiifka yaa dayacay wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay
horta walaal waynu ognahay derbi jiifku waa dhibaato dhallinyarada haysata runtii waana dhibaato qaran ma aha dhibaato qoys dhibaato qofeed een, wuu ka balaaraya waan oran karaa een, buugga danta derbijiifka yaa dayacay waxay ugu dhaliyay markii aan arkay dhallinyaradii eh, derbijiifka ahaa oo meelaha koola ku dhuuqaya oo iyagii istilaya oo magaranaysa dhibaato badan la kulmaya markaasaan aniga go-aansaday een, inaan magaranaysaa xeeladayda aan adeegsado een, kadibna waxaan eh, go-aansaday inaan buugga ka qoro marka saasaan eh, arrintaasaan noo keentay inaanu qorno buuggan Ee, qaybo ka mid a qoraalkaaga ee nuxur ka mid ah ee dhibta haysata ma qeexaya Een, ha aad iyo aad buu u qeexayaa dhibta haysata oo qofkan derbijiifka ahi ee, noocyo kala duwan buu soo maraa mar waxaa laga yaabaa qofku inuu derbijiifka kaga soo biiro hooyadii aabihii oo kala tegey mar waxaa laga yaabaa in ay eh, dhibta uu kaga soo biiro in hooyadii ay dhimatay ama aabihii uu dhintay waalidkuu waayo marka sheekooyinka ku jira ayaa muujinaya eh, dhibaatada uu la kulmo een, derbijiifka dayacan ee ee- ee- ee cillada jiifa waayahay mar haddii aad buug ku qorayso ee cumar shaafiyo waxaa jira ama howl aad qabanayso ee caqabada kugu imaanaya dhiirigelin arrimaha ka waran Ee, wallaahi horta si ee, yuusuf way jiraan oo caqabado badan badan oo tira beela baa naga soo wajahay ee, laakiin waanu u dhabar adeegnay caqabadaha waxaa ka mid ah waqtiga waqtiga aad ugu ciriiri ahaa maadaama aan arday ahaa weliba arday baan ahaa jaamacadda camuud labada kuliyadood laba kuliyadood dhigta marka casarkii iyo subaxiiba waxaan aadi jiray ama habeenkii iyo subaxiiba waxaan aadi jiray ee, jaamacadda casarkii baan waqti haystay iyo waqtiga hurdada marka waqtigu aad ugu ciriiri ahaa baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah dadku niyad jebinaya oo kale war maxaa derbijiifka uga hadlaysaa ama buuggan ee, waxaan waxba ma keenayo dad badan oo ku niyad jebinaya hase haatee aniga waxay ii noqotay dhiirigelin iyo inaan ee, hore u sii wado hawshan aan u tafaxaytay Ee, waayahay cumar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale ma ka hadlayaa ee, buuggaaga ee madaxda dowladda oo kale iyo shacabkaba in dadkaasi ay il gaara ku fiiriyaan waxaa jira dhalinyarada dhibaateeya ee dhalinyaradaasi dhib weyn u geysta kolley buuggan yani wuxuu ka hadlaya dhibaatooyinka uu qofka soo maro marka qofku buugga a- akhriyaa oo nasiib u helaa inuu helo markuu buuggaa dhammaystiro ayuu su-aasha ka jawaabi karaa danta derbijiifka ayaa dayacay markaasu ama dowladda uu eedayn karaa oo ama waalid siin karaa ama urura siin karaa Adiga qoraal Ee, ahaan, laakiin aniga qoraal ahaantayda yani aniga waxaan muujiyey dhibaatada ay qabaaniin oo ah inay derbiyada islaayaan een, aysan cunto helin ay banaanka joogaan oo qaarkood xitaa gobolada ee, ee, ee, ee, dee ma garanaysaa qabowgu ka jiro markay dibadda iskaga wareeraan marka dambe laga yaabo inay qabowga darti u dhintaan oo aanu qaar hayno ee qaar hadda boorama ku dhintay oo kale waan warkooda hayo saas oo kale intay meel qabowa jiifsadeen cid dar yeeshaana ma jirto halkiiba ku dhinteen iyagoo meyda laafay maanta dhib kasta waxay ka bilaabatay qofka dembishiifka ah kow dembishiifku maalintaa koobaad de- waa qofka eh, eh, dibadda jiifa waxaa laga yaabaa inuu eh, meelihii quruxda badnaa iyo dhulkeenii quruxda badnaa uu saxa- ku saxaroodo ila waxaan ma garanayo Eh, marka labaad heerka kale uu soo maray waxaa ka mid ah inuu gidaarada istaago mawladeeni wa wanaagsanaa uu naga qaado isagoo de xeelad kale aan ahayn uu wax ku helo Eh, marka dambe waxaa laga yaabaa inuu qaatil noqdo oo dadkii laayo marka dhibaatooyin badan bay inagu hayaan marka dhibaatooyinkaas oo dhan si looga hortago waxa ah in iyagii la dhaqan celiyo haddaba haddeer een, gobollada qaarkood waxaa ka jira meelo lagu hayo eh, dadka meelaha haya waan dhiiri gelinayaa eh, waan ku garab taaganahay Een, anigu shaksi ahaantaydana maanta cumar shaafaan haddaanahay eh, waxaan ballan qaaday buugga ee danta derbijiifka ayaa dayacay lacagta ka soo xeerota inaan boqolkiiba toban ku caawin doono derbijiifka ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa ma ka qorayaa baaq madaxda dowladda in gaar il gaara ay ku fiiriyaan ee dhallinyaradaas Ee, may kama qorayo ee, wuxuu ka qoraya ma jirto taa Ee, wallaahi horta dadku lababa waa leeyihiin qofku dhiirigeliya iyo qofku dhalila marka inta dhaliishahayd baa aniga ugu bandayd baan oran karaa Een, buugganna cid gaara oo ama shirkada ama ma garanaysaa ma jirin Een, adigu waxyaalo yaryar oo aan sameeyey bay ku noqotay in aan buuggaa soo saaro runtii waqti badan iyo kharash badan iyo intaba waa iga galay laakiin maanta waxaan ku faraxsanaa inaan soo bandhigo waayahay ugu dambeyntii goormaasi ogaatay inaa wax qori kadho adiga Een, anigu horta qoraalkayga ugu horreeyey waxaan sameeyey labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii koowaad aan sameeyey markaasoo qoraal yaroo waxaan ka hadlayey waxbarashada marka waxbarashadii markaan waday eh, waxaan ka sameeyey runtii qoraal aad u dheer websaydadaana dhigay waayahay ee, waxaa jira intiina waxaan ku guda jiray qoraalada maqaalada ee buugaagta bug hore oo aan qoray english buu ku baxayey isagu wuxuu- waxaa la odhan jiray the basic concepts of management isagana waxaan soo bandhigay bishii een, january ee, labadii kun iyo afar iyo tobankii marka qoraalka sidaasaan ugu soo dhex jiray muddadaa dheer Ee, waxa ay qorshaysan inaan een, habqoraalkayga iyo habqoraalkayga tolmoon aan sii wado een, aan wax badan ku bedelo bulshadayda ah maadaama ay tahay awoodda keliya aan leeyahay qoraalka kaasi wuxuu ahaa cumar yuusuf axmed oo ku magac dheer cumar shaafi waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada boosaaso oo qoray buug eh, lagu magacaabo danta derbijiifka yaa dayacay haatanna waxaan filayaa de codkaas idinku soo maqanee maxamed biike ee laba baal ayaa dhegeystayaashana soo gudbinayna Boqosho, waxay raacday baabuur bari iyo sanaagtaga baal dahab lamoodin igu beertay caashaqa wax la yidhi boqosho waxay raacday baabuur bari iyo sanaagtaga taga bartamaa habeenkii markaan soo baray anugo bari maysid caawe nafta bixi dhaahda bari maysid caawe caawe nafta bixi dhaahda bartamaa habeenkii markaan soo baray anugo bari maysid caawe nafta bixi dhaahda bari maysid caawe caawe nafta bixi idhaahdaa bal haddaba bidhaan qurux kama baaqan karaye bal haddaba bidhaan qurux kama baaqan karaye yeysiiya laba baal aan maanta boodo bari taba la jooge bari taba la jooge bari taba la jooge bari taba la jooge bal haddaba bidhaan qurux kama baaqan karaye bal haddaba bidhaan qurux kama baaqan karaye yeysiiya laba baal aan maanta boodo bari taba la jooge bari taba la jooge bari taba la jooge bari taba la jooge dhacay bari helay waa beerkayga tegay intuu igu ballaadhu baxday iyo halbowlaha buuniga samaystay dhacay bari helay waa beerkayga tegayo intuu igu ballaadhu badaya halbowlaha buuliga samaysay boqolyow daraadii boqol jeera leylkii bishmahaygu adigay amantaada badiyaa bishmahaygu adigay adigay amantaada badiyaa boqolyow daraadii boqol jeera laylkii bishmahaygu adigay amantaada badiyaa bishmahaygu adigay adigay amantaada badiyaa
heestaasi laba baal iyo maxamed bikeeden intaasi kaga gudubno haatana dhinacii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan champions leaga caawa gaar ahaan lugta labaad ee wareegga lix tobanaad ee kooxaha naadiga kubadda cagta real madrid ee gegadeeda san diego barnabeu stadium waxay ku martigelin doontaa naadiga ee srom ee dalka talyaaniga ka dhisan iyadoo lugtii hore la xasuusto inay kusoo dhammaatay laba gooli waxba oo naadiga real madrid ay guusha ku soo raacday real madrid waxay doonaysaa in ay wareegga sidid dhammaadka u gudubto haddii natiijo wanaagsan ay ka hesho naadiga rome oo ay fursad wanaagsan ka haysato maadaama lugti koowaad laba gooli waxba ay naadiga kubadda cagta ee real madrid guusha ku soo raacday sidoo kale naadiga kubadda cagta khent ee dalka biljamka ka dhisan ayaa la ciyaari doonta naadiga vilsburg oo ay u socdaali doonto waxaana la xasuusan yahay in lugti koowaad labadaasi kooxood ay kusoo dhammaatay saddex iyo labo oo naadiga vilsburg ee dalka germany ka socota ay awoodda ku raacday iyadoo hadda ay fursad haysato sidoo kale naadigaasi vilsburg oo gegadeeda inkastoo lagu ciyaarayo ee vagsvagen arena ay doonayso inay guul ka gaarto naadiga khent ee waddanka belgium kulamo kale ayaa beri dhici doona zent betsburg iyo benfica ayaa dhili doona chelsea iyo paris san germany ayaa sidoo kale maalinta berita ciyaari doona haddii dhegaystayaalo wararka kale ee goosgooska ciyaarahan idin dulmarno maria sharbova oo caan ku ah ciyaarista tenniska ayaa waxay ku guuldaraystay tijaabo la xidhiirta daroogo la mamnuucay oo la sheegay in maria sharbova ay qaadatay gabadha ku guulaystay shanta jeer ee ciyaaraha grand slam ayaa laga mamnuucay inay ka qayb qaadato ciyaaraha tenniska ee australia open ee laba kun lix iyo toban sanadkan aynu ku guda jirno waxaana laga helay maadada mildronid oo la mamnuucay january sanadkan aynu ku guda jirno kowdeedii siddeed labaatan jirka waddanka ruushka u dhalatay ayaa waxay sheegtay in dowladaasi ay u qaadanaysay sababo la xidhiira caafimaad tobankii sano ee ugu dambeysay hase yeeshee janwaridan aynu ku guda jirno maadadaasi drenidka iyadoo la mamnuucay lagana mamnuucay dadka ciyaaraha ku guda jira xiriirka kubadda cagta tenniska adduunka ayaa waxa uu shaaciyey in sharabova laga joojin doono ciyaaraha tenniska laga bilaabo labayo tobanka bishan march aynu ku guda jirno gabadhii hore ugu guulaysatay ciyaarihii wimbledonka ayaa waxaa ka maqnaanshaheeda ciyaaraha tenniska la tilmaamay in ay tahay musiibo ku habsatay guud ahaanba ciyaaraha tenniska waxaana maadadaas laga helay maria sharbova la sheegayaa in ciyaartoyda ay siiso awood dheeraada islamar ahaantaasina ay kor u qaado xilliga ay garoonka kusii jiri karaan iyagoo ka helaya awood jir ahaaneed waxaana sharabova hase yeeshee sheegtay in sidaas aysan u qaadan jirin ay u qaadan jirtay arrimo la xiriira caafimaadka dhinaca ciyaaraha kubadda cagta naadiga kubadda cagta leicester city ayaa waxay heshiis cusub la gaartay ciyaartoyga jemi ferdi oo weerarka u ciyaara kaasoo kooxo dhowr ay markaasi doonayeen jemi ferdi ayaa hadda kooxaha doonaya waxa ay tahay inay bixiyaan lacag gaaraysa soddon milyan oo lacagta geniga starliinka ahi oo khandaraaskiisa lagu nasakhi karayo waxa uu ferdi saxiixay saddex sano iyo bar heshiis uu kula joogay naadiga leicester city oo toddobaadkan uu qaadan doono siddeetan kun oo lacagta geniga starlinka ee chelsea manchester united iyo kooxo kale ayaa ferdi si aad ah u doondoonayay zindin zidan waxa uu taageeray ciyaartooyga christian ronaldo kadib markay qaar ka mid a taageerayaasha naadiga real madrid ay ku oriyeen ronaldo islamarkaasina ay ku dhawaaqeen inuu isaga tago naadiga real madrid kulankii naadiga saltavigo iyo real madrid ay yeesheen oo toddoba gool iyo gool naadiga saltavigo lagu xaaqay oo afar ka mid a goolashaasi uu ronaldo dhaliyo waxa uu sheegay zindin zidan in taageerayaasha loo baahanya inay xushmad u muujiyaan ciyaartooydooda islamarkaasina ay taageeraan naadiga waxa uu tilmaamay inuu garanayo sababta lagu horeeyo ronaldo iyo cadaadiska naadiga haysta oo ah inay labiyo toban dhibcood ka hooseeyaan naadiga horyaalka hogaaminaysa ee barcelona oo ay aad real madrid waxay faltamaan ronaldo oo afar gool dhaliyey toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa waxa ay ka dhigtay inuu noqdo ciyaartooyga labaad ee taariikhda dalka sbain ugu gooldhalinta badan isagoo ka hooseeya ciyaartooyga lionel messi oo ah ciyaartooyga ugu goolasha badan taariikhda horyaalka dalka sbain dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa haatanna musiga idinku soo maqanay waa heestii sida damal hadhweyno ee ay ku luuqan jirtay sahraa ilays
sida damal xadhwayno daaniya ku yal hawd ama degal barwaqaindhuuka mataala sida damal xadhwayno daaniya ku yal hawd ama degal barwaqaindhuuka mataala yaankaa dultegino uhurukiyo habeenkii yaankaa dultegino uhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrad labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaankaa dultegino uhurukiyo habeenkii yaankaa dultegino uhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrad labadaba ku daawada labadaba ku daawada adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin
heestaasi sida damal hadhweyno iyo fanaanada sahra ilays waxay u dambaysay barnaamijkii duhurnimo inta haddii la idhaahdo afarta maanta aynu dib u kulmayno waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar maxamed colaad xasan oo dhinaca farsamada inoo qaabilsanaya dhammaan saaxiibadda v o idinkaga tegaya sidaas iyo duhurnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
duufaanka gacaliya dambayle cishqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye duufaanka gacaliya dambayle cishqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye kuna dayn karaaye kaymadadiyo qudha kuna dayn karaaye kaymadadiyo